baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum doctor axmed ilaahay subxaanahu watacaala kelmadaas wanaagsan uu noo soo jeediyey abaalkeeda ajarkeeda ha weynayo miisaanka xasanaadkana ha ugu daro inagana ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ku intifaaca oo ku dhaqma oo fahmo allahna ka yeelo intaas kadib waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala qeybtii labaad ee barnaamijkeena sidii joogtada ahaan jirtay su-aalaha aynu culimada weydiino iyaguna ay nooga jawaabaan waxaan ku bilaabaya insha allahu tacaala sheekh cabdulqaadir nuur faarax insha allahu tacaala inuu inooga jawaabo su-aalaha wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka garab siiyo aad culimada soo weydiiseen su-aasha koowaad qofka warqadda soo qoray waxa uu leeyahay waxaa jira rag ku dhaqma ama rag isticmaala mukhaadaraadka dhammaantiis salaada iyo soonkana aan midna aqoon ama u dadaalin qofkaasi marka uu dhinto sharcigu muxuu ka qabaa salaada meydkiisa lagu tukanayo ma la ogol yahay mise lama ogola baaraka allahu fiikum
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu ala nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam wabacd salaada ninkaasi ma tukado mukhadaraadkana waa isticmaalaa ma lagu tukanaya waadaltaa ninkaasi waxa uu ku jiro oo dembi ah waad arkaysano aada iyo aada u wen yahay culimada qaar ba waxay qabaan marbasaada lisa tukan inuuba islaamkii baa ka baxay bay qabaan wuxuu ku darsaday mukhadaraad iyo iyo wax lamid ah haddii qofkii doonahaya kolleyba markuu u liito inuu noqdo islaamka ma ku jira xerada islaamka se waa ka baxsan yahay haddii inuu arrinta aada iyo aada uga digtoonaado qaybaha ka odhanaya xataa haddii uu aaminsan yahay tawxiidkii islaamka ka bixi mahayo iyo lafteeda waxa weeye xad buu leeyahay adag xadkiisa waxa weeye dil in la dilo marka eerkaasoo kale wixii gaarayo qofku waxaa fiican oo waajibka inu aada iyo aada iyo aada uga digtoonaado arrimaha la sheegayo oo kabaairta ah ayaa maaragtay laga doonahaya marka arrintaasi waa arrin khatiira ee halaga digtoonaado insha allah
baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum su-aasha ku xigtaa wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi hilibka hilibka dhurwaagu ma xalaal baa mise waa xaaraam waxa dhacday in baryahan dambe la kala iibsado su-aal iyaduna taa kusoo dhow dhow ukunta ceyriin ee digaagu ma xalaal baa mise ma
bismillah waraabaha hilibkiisa ayaataan dambe waxaad moodaa aada iyo aada iyo aada buu dadkaasi shaqaali uga yahay oo waa la cunayaa oo dawooyin baa lagu sheegay oo maaqaan oo marka qaarfiistaan baa umalanaya dhegihiisa iyo waala xiriira iyo dabadiisa iyo cisalkiisa iyo waxyaaba badan baan maqlayaa waxaa laii sheegayaa waraabayaala soo jeedo aan la gawricin xataa in la kala boobay oo la isku layn gaaray oo bakti ah waxaa loo yahay xoolaha xalaasha ah haddaan la berayn haddee bakti baa la yihahdo xaaraan bay noqonayaan marka waraabaha arrintiisu meel adag bay marka maraysaa maxaal baa mase waa xaaraan waxaynu ognahay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu sheegay dabuca baaliya dabuc baalkaas inuu yahay ma sayd inuu yahay ugaari inuu yahay marka ishkaal wuxuu ku jiraa dabuc ma waraabaha kan baa mase waa bahal kale wadaadada qaar baa waxay yidhahdeen dabucu waa waraabaha marka baa saa yidhi oo fagooday inuu xalaal yahay laakiin aniga waxay atahay dabucu nuusan waraabaha ahayn xayawaanka nabigu baneeyey salawatullahi wasalam oo saydku sheegay uu yihi waa ogaash waxay arigayaa tahay garaadkayga inuusan waraabaha ahayn waraabuhu xadiidkii wuxuu soo gelay kullu dii naab wax kasta oo micine oo ku dagaalama ama wax ku cuna inuu xaaraan yahay waa sa anigu arkayo marka dabcu laga yaabe dadka qaarka weerdawac baa jira bahla la yidhaahdaho iyago ka yar yar oo aan micida noocaasa lahayn oo ayaa jiri kara aniga aqoontayda waraabuhu mici buu leeyahay oo geela isoo ordahaya buu cunaa geela ordahaya ayaa waraabuhu ayuu cunayaa sifaad kale oo bahalnimo oo bela-ana waa leeyahay waa qurmuun yahay qolyaa waxay ii sheegeen waraabe inta la qaay oo la kariyey aagii wixii soo mari lahaa in la waayo qurunka meeshaa kusoo uraaye marka anigu waraabe inuu xalaal yahay ilama aha laakiin wadaadaha qaar baa waxay yidhaahdeen dabc weeye marka wallahu aclam ukunta hadday ceeriin tahay maxalaalba haddee wixii markii la bislaeyo xalaalihii ceeriinkana waa ku xalaal marka ukuntu markasta waa xalaal wey
barak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum su-aasha kale wuxuu yihi qofka saa'ilka ahi haddii nin dilo nin walaalkay ah uuna baxsado kabacdina aan raadsiyo oo kasoo quusto nin walaalkiis ah oo kale ma dili karaa
jumhuurta meesha fadhida ayaa ka jawaabay maxaa yeelay waa ku qosleen marka waxaynu naqaan inaga oo ah saariga ama aanada ama tuug lama hela walaalkiisaa la helaa aynu ku dhaqmayno caa waxaa daatay dadka meesha fadhiyaa xataa dhalinyaradu inay og yihiin inay waxaas aan banaanayn marka waa saas aada u dareenteen waxba adilla iyo winaysama baahnin waxa weeye qofkii dembi galay qofka kale ama walaalkii ama aabihi ama wiilkiisa arrintaas loo qaban maayo shaqana kuma leh axadkaas kaa kale axadka dilayna mujrim weeye oo kabiiro weyn buu galay oo qatlu nafsi ah wuxuuna mudan yahay oo xaq loogu leeyahay qisaas haddii aan laga cafin baa xaq loogu leeyahay allahu
barak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum wuxuu yihi qofka warqadda soo qoray oo ku xiga gabadha marka ilmaha lagu qalaayo yaa dhakhtarka u saxiixaya warqadeeda ma ninka qaba mise cidday ka dhalata
waxaa saxiixaya ciddii hadda weli u ah oo qariib u ah ugu dhow oo meesha jooga hadduu ninkeedu meesha joogo oo isagaa saxiixaya haddii kalena weligeed unbaa saxiixaya oo ogolaanay
barak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum warqadan af carabi ay ku qoran tahay sanadadan dambe waxaa soo baxay weliba soomaaliya siyaasad xun oo lagula dagaalamayo luqadda carabiga taasoo ah in madaaristii dhammaanteed xataa kuwa islaamiga ahaa loo bedelay afka ingiriisiga si luqadda ingiriisiga loo horumariyo luqadiina carabiga looga tago mawduucaas maxaa ka leedihiin culimadooda
luqada carabiga waxa weeye luqadii ilaahay u doortay kitaabkiisa inuu kusoo dejiyo subxaanahu watacaala waa luqadii nabiyullaahi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waa luqadii diinta islaamka oo dhan ay ku qoran tahay oo loo doortay fadli dheeraada bay leedahay waxa weeye wicaa lilislaam weelka shamlinaya ee islaamka waxa weeye luqada aan marnaba laga dhelgi karin diinta islaamka oo si fiican loo fahmi karin haddii aan la aqoon marka sidaa darteed luqada carabiga in la ilaaliyo in la horumariyo in maaragtay si fiican loo loo loo hagaajiyo dadka muslimiinta waajib bay ku tahay dagaalan la dagaalamo si ujeedda ah macnaheedu wuxuu noqonayaa isla shaki lahayn islaamkii in la dagaalamayo ayaa macnaheedu noqonayaa marka dadka luqada carabiga la dagaalamayana waa uga digaynaa meeshaas waxaa ka soo gaari kara oo khatarta ah in aada iyo aada iyo aada uga digtoonaadaan innagana waxaana ka doonayaa inaynaan ogolaan luqada carabiga in la fogeeyo ama la dheereeyo waxaa iyaduna matluuba xataa maamulada iyo aanu ka codsanaynaa arrintaas jariimada ah inaynan ogolaan inaguna waa inaan arrintaa aynu ka digtoonaano insha allah
barak allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum wuxuu yihi qofka warqadda soo qoray sheikow waxaa ka warantaa haddii gurigayga derbigiisa aan god ka qoto musqul ama ceel ama wax lamid ah ama aan dhagxaan aan wax ku dhisanayo wadada soo dhigo la maraayo oo qof wax ku noqdo qofkaasi magtiisi ma laygu leey
meel bani aadamku marayo oo aada garanayso lagu dhici karo ama dariiq ama gurigaaga hortiisa ama wax la mid ah haddaad qodo ama dhagax dhigto waa masale macruufa hadday dembi tahay iyo ismi ku soo gaarin adigaa qaba haddii meeshaa wax lagu noqdana haddii qofkaas adigaa dilay oo haddii lagu sheegto xaqii uu lahaa waa lagaa doonaya dhaqama xun baa hadda jira oo waxa weeye dadka gurigooda meeshaa ka horeysa oo oo shaaric ah inay dhagaxyo dhigaan dhagaxyo waaweyn ama qodaan weliba dhagaxa badan halkaasuu wuxuu dhigayaa dhagax waa sii fogeynaya waa shaaricii ama dadka aan baabuurta ay mari lahaayeen ayuu wuxuu dhigayaa dhagaxyo waaweyn khatar baa lagu gelaya aniga waa igu dhacdayo shaaric meeshaas shaaric weyn cabaar meel derbiga ka fog ayaa waxaa dhigay dhagaxyo waaweyn haddana waa yaaleen habeen madow anoo soconaya ayaan ku kufay oo si fiican baan u dhacay laakiin ilaahay baa badbaadiyey mobil baan gacanta ku watay oo waaye meesha ilaahay baa badbaadiyey waa iska joogay baa gaari baa soo maray gaarigii baan joojiyo waxaan bari ifiyo mobil xisaabtaan ku helay waana aada iyo aada arrin u dhacday weeye marka dadku ha ogaadeen wixii meeshaas ama ku dhinta ama ku dhaawacma dembigoodana waa leeyihiin waana xaq lagu leeyahay wy
baaraka allahu fiikum waxsan allahu ilaykum su-aasha ku xigta wuxuu yihi qofka saa'ilka ahi gabar ayaa waxay tidhi meher waxaa igu mehelisaa toban kun oo dollar waxaan ku idhi waa badan tahay waxay tidhi adiga waxba lagaama rabo intaa warqadda ku qor dadka un ha maqleene
gabadhaasi waxaa laga yaabaa inay ula jeedo fan ha la yidhaha hebla waxaa lagu meheliyey toban kun oo dollar marka inay ka dhab tahay oo ay leedahay magacaasi ha kuu baxo ninkaasi hadhowdii waxaas ha u sheegan waa suuragal inaad khayaano wakti hadda joogo weliba dumarku waa khayaano badan yihiin inay maaragtay qoori kusoo ridayso oo hadhow aad toban kun u sheegan doontana waa suuragal si kastaba ha ahaatee arrintaasi waa arrin beena oo in lagu heshiiyo wax beena waxba ka jirin sax maaha isla markaa lafteedana waa cusri arrin adag wey oo culus wey hadhowna waxay noqon doontaa hadda waa la israbaa laakiin berri waa isku bedeli kartaa marba hadduu ogolaaday oo warqadda lagu qoray oo hadhow hadday u sheegato meel uga baxaa ma jirto waxaa looga dan leeyahay markay u saaran tahay waa faniya halagaa sheego marka waxaas wax banaan maaha waxa weeye mehirku wuxuu noqonaya xaq ay leedahay qofka dumarka ah wixii musamaha oo loo sheegay marka waa in laga rur sheegaa been beentaasina ma banaano
baaraka allahu fiikum marka adigu ha ka yeelin way macnaheedu sawma kun iyo sagaal boqol iyo isagaa yaqaan kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa waxaa laygu meheriyey toban kun oo shilin soomaali ah shiikii hadda ayuu rabaa inuu meherkii isiiyo marka maanta maxaan ku leeyahay
malaha ninkaa wax ku mehersiya waa shiik ahaa iyada waa shiikii wuxuu rabaa inuu meherkiis siiyo waxa weeye asal waxaa ah asal waxaa ah qofka labada qofa bani aadamkaa wixii uu ku dhacay caqdigu hadduu beec yahay hadduu meher yahay wixii caqdi oo dhex maray wixii la magacaabay baa la isku leeyahay taasaa asala hadday marka wixii waa la magacaabay ay qaybo dhacaan qaybo dhacaas hadduu yahay wixii qaybay leeyihiin laakiin sidii hore maaha waxa la qaybo dhacu maalin walba waa dhacaa lacag baa qaybo dhacaysa oo maaragtay waxay goyn jirtay aan goynayn sooma markii loo firiyo lacag kale bay waxay noqonaysaa lacag qaybo dhacday laakiin weli lacagtii waa nooshahayo qaybo dhucu waxa weeye qaybo dhac macquula weeye soo ma garan marka weli wixii loo magacaabay baa qofku leeyahay ama shirmada ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen haba qaymo dhaceene maadaama qaymo dhuxu uu macquul yahay oo wixii ayaa noqon waxaan macaan lahayn laakiin hadday noqdaan qaymo dhuxu noqdo wixii waxaan waxba goynay oo markii ay u yaraato saddex meelood oo labaa dhumay ee qaymihiisii ama waaba ka daran yahay sida haddii la yidhahdo intaasoo soo ka horbaa waxaan ugu meheriyey shan kun oo shilin waagaa bismi illahi raxmaan raxiim maxay ahayd lacag maxaan ahayd oo maanta dee laba koobo shaah ma goyso koob shaaha weli laba koob shilin baa kaa dhiman markaas day saas tahay waxaasi markaa macna male wixii marka hore caqdigu ku dhacay ama ama caqdigu ku dhacay waxay ahaayeen wax qiimo leh haddana waxay noqdeen qiimo dhuci wuxuuna qiimo dhacan macquula wixii eber bay noqdeen ama wax eber ku dhow markaasoo kale waagii la joogay waxaase qiimahay lahaayeen baa loo qiimaynay maxay goyn jireen ama waxaa la yidhahda hadda dhib yar oo aanu anagu weydiinaa dadkii ka shaqayn jiray lacagta oo iyo bunuugta iyo rag baa jooga waayadii hore garanaya wuxuu ahaa shilinku intuu doolar ahaa marka kuwaasaa la weydiiyaa marka waxay noqonaysaa in loo qaymeeyaho wixii ay markaa joogeen waxa kale in la siiyo waa markii qaybo dhuxu uu yahay wax xadgudubaho aada iyo aada u xumaaday allahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum su-aasha tan ku xigtaa waxay umuuqataa in qoftu hore iyadan ay soo qortay sheikow nin ayaa i guursaday lix sano ayaan isqabnay dibadda ayuuna markii hore ka yimi lix sano kadib lixdaas sano hal mar ayuu yimid waddanka waxaan ku idhi sidaan dhaqasho ma ahane ama ifur ama sidaan iidhaan kadibna warqadaydii furiinka ayuu email iigu soo diray meherkaygiina wuxuu igu yidhi sooryadii reerkaagu qaateen ayuu ahaa
culamada qaar baa waxay yidhaha su-aasha markay maqleen dadka dabadaha laga aadayo oo loo moodayo inay dad xoola haysta ama fiican ama khiyaara yihiin oo gabdhuhu aada u jecel yihiin waxaa ku jira kuwa badan dhaqanxisa oo aan khayr lahayn waxaa ku jira waxay noqdaanba haddee kuwa dalama ah oo daalimiina maxaa yeele hadday saa gabadhu u sheegayso ay tahay ninkaasi daalim weeye dembi weyn buu ilaahay ka galay inuu qofkaa lu gooyey oo intaa ka maqnaa oo usan maaragtay xaqeedii marin marka arrintaasi waxa weeye arrin jariima ah weeye ta haddaan intaa ku dhaafno meherkeedii waa ku leedahay oo waxa ninka sooriyada u bixiyey ama gebgabta u bixiyey ama iyada waag hore uu jeclaha uu siiyey oo u siiyey hibada ama hadiyadda waxyaabaha noocaas ay meherkii noqon maayaan meherku waa la magacaabay waa la bixiyaa mu-ajal waa noqdaa marka meherkeedi waa ku leedahay xaq ay leedahay weeye ee ha u sheegato wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum su-aasha ku xigta wuxuu leeyahay qofka saa'ilka ahi ilmaha caawa marka uu dhasho haddii caana boore la siiyo kaadidiisa ma la rushaynayaa mise waa la mayraya
qoftaas dumarka ah weeye aan u malaynayaa iyahay waxay tahay caani tahay caano marka caanabooru waxay tahay tacaamkala cuno kuma jira caanuu ku tirsay marka maadaama ay saas tahay wuxuu gelayaa dadkii maaragtay nijaasada mukhafafada ahayd oo la rushaynaya ama rashiga lagu samaynayey ama nadxiga waa hadduu wiil yahay laakiin gabdhaha waa tii ay ahayd in la mayro mar kastaba kaadooda wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsan allahu ilaykum nin sadifla ah ayaan u dhiibtay boqol dollar maalin kasta waxaan ka qaataa toban dollar oo shilin soomaali ah ribo ma noqonaysa
sariflaha markaa u dhiibanaysay dhaqamo aan u arkay baa jira inuu lacagta inta loo dhiibo sariflaha la yidhaahdo waa kaa sarifanayaaye hadhow baan sarifka u imaanayaaye iis yahay marka hadday saas tahay waa ribo oo shaki male maxaa yeelay labadii shay isu gadeeyey mid baa wuxuu yahay mu'ahar oo dib loo dhigay waxaa la doonayay inay yahay sarifku maaragtay iyada biyad si iyo hoob ama ha ambiha taa waa taa waa markii arrintu laisla soo qaado inuu ka sarifanayo boqolkaan hadhow baan kabaan waa kaa sarifanayaaye hadhow baan kugu imaanayaaye waa kaas hadhow baan kaa qaadanayaa lacagtaan doonayay marka waa ribo aan shaki lahayn laakiin hadduu ammaano ugu dhiibto boqolkaa ii hay oo markaa kabacdi uu isaguna wuxuu doona ka qaato oo uga qaato si ah amaah amaah bu uga qaato boqolkiina waa ammaani marka siduu amaah amaahda uga guranayay ayuu mar dambe yidhi intee baan kaa qabaayo ama waa ka dhamaystay qaymihii boqolka markaasuu yidhi amaahdii aan kaa qaatay boqolkaas ka gooso marka hadday saas tahay oo ay tahay ammaano oo ayan ahayn marka inuu ka gato arrintaasi la basa insha allah
baaraka allahu fiikum waxsana allahu ilaykum su-aasha kale wuxuu leeyahay qofka saaxiibka ahi malaha waa qof dumar isaguna haweenku marka ay fooshu usoo dhowdahay waxay samaystaan wax la yidhaahdo kuraysi diintu maxay ka qabtaa arrintaas
kuraysia waxaa taa waa la yaqaano haweenku markii ay foosheeda soo dhowdahay waa baqaan oo dee fooshuna allahu sakar waa iskari badan tahay markaasi waxay sameeyaan maxaan ku idhaahdaa weliima ay u yaqaanin kuraysi bay sameeyeen ama kur weliimadaas kurta ahi iska allabari caadiya maaha intaanu ka ogahay ee waa wax loogu dhowaanayo dumarkii hore oo sayidaadka ahaa oo ay u yaqaanin abay u yaqaanin markaasay hees bay qaadaano waxbaayo marka qaarkood xamar waxaa arki jiray niman maaragtay nin weyn oo dadkaas xamarka ah ayaa maaragtay si fiican ugu qaadhaya hees abaysitiley iyo faadumo nabey iyo waa ku mudanay iyo wax noo qabo sheeko maa noocaas oo kalea ama waxaaba loo qabaa haddayna saas samayn inay abaydaasi u diidayso oo inay si dhibir u umusho marka waxyaaba badanoo noocaasa ayaa ku xiriira marka waa caqiide xun marka maadaama ay saas tahay ab waxa la yaha kurtu ma banaan caqiide xun baa la xiriirta marka hadday saas oo la moodayo haddana waxaaba samayn ama dadkaa loo yeerayo oo amwaada ahi ay dhibaato ugeysan karaan haddaba waxay noqonaysaa nooc mina shirki bay noqonaysaa markay saas waana saasaya tahay ma banaana hadday ilaahay baryayso oo waxaas caqiidadu fiican tahay oo waxaasna meesha ayay jirin oo ay masaakiin baa wax iska siiso inta arrinta ay tahayna walaa bas
baaraka allahu fiikum waxsana allahu ilaykum wuxuu yidhi saa'ilku sheekh cabdulqaadir nuur waxaan kaa codsanaynaa in talo nala kas nala siiyo waxaan nahay dhalinyaro aqoon leh weliba aqoon maadi ah inaan diinta islaamka barano kabacdina aanu aqoonta maadiga ah iyo tan islaamkaba aanu bulshada ku anfacno
bismillah dhalinyaradaas aada iyo aad baa usoo dhaweynaa ahlan wasahlan allah barakeeyo niyadooda wanaagsan marka inay diinta islaamka bartaan kabacdina ku camal falaan ummaddana ay maaragtay wax ku taraan iyo aqoonta kale ay leeyihiin bay doonayaan allah ka aqbalo marka waxa weeye barashada diinta islaamku maanta waa dhib yar tahay waxaa kaa xiga xoogaa juhuuda inaad soo dadaasho kutubihiibaa waxay mutawafir nooc ay tahayba tafsiirkii iyo maxaan ku idhahdaa iyo xadiiskii iyo fiqigii iyo kullu shay mutawafir waaye waxaad isticmaalay kombyuutarada waxaad doontaan ay ku jiraan waxaad helaysaan cajaladii ashiidadii waxaa culimadii baa meel kasta joogtaa marka arrintaasi waa idinka baahan tahay oo keliya casiima go-aan iyo dadaal marka dadaala oo diinta bartaa oo ilahay iyaga ku camal falaa oo muslimiinta ku anfaca sida aad aada sheegaysaa allah idinka aqbalo tawsiiladeenu waxa weeye inaad bixisaan casiima yani dadaal iyo go-aan adag inaad ku qaadataan barashada diinta islaamka wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayran sheekh cabdilqaadir su-aalihiisi intaasaynu ku joojinaynaa caawa insha allahu tacala ilahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro innagana insha allahu tacala allah ina ku anfaco isagana ajra iyo dheerada allah ka siiyo waxaan ugudbaynaa insha allahu tacaala doctor bashiir axmed salaad insha allahu tacala inaynu isagana wixi uu ka gaari karo su-aalaha insha allahu tacala uu nooga jawaabo culimadana ilahi subxaanahu watacala ha barakeeyo cumrigoodana la haraajiyo cilmigoodana naafic allah ka yeelo insha allahu tacaala su-aasha ugu horeysa wuxuu yihi qofka saa'ilka ahi waxaanahay cayaaryahan cayaara kubadda cagta mushaharna waa ku qaataa arrintaasi mushaharkaasi muxuu noqonaya xukunkiisu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mushaarka a qaadanaysa dad baa ka qaadanaysa waxaa ku qaadanaysaa markaas waa inay yihiin wax qiimo gal ah wax qiimo gal ah waxaan sadaqa maaha marka qiimaha adiga aad bixinaysid oo aad ku qaadanaysaa mushaarka shaqada aad noo haysaa horta maxay tahay marka maadaama shaqada aad noo haysaa aysan ahayn shaqo la qiimayn karo oo diintu aysan ixtiraafsanayn shaqo ma aha waxaa ku qaadataa mushaarkuna waa beenbeen weeye culummadan waxay maaragtay yani muxaasiriinta ahi
ay fatwoodeen in kubadda iyo waxaa lamidka ah dadka cayaarahaya inay mushaar ku qaataan inay xaaraan tahay maxaa yeelay cayaari shaqo ma aha wax nafci leh ma aha adiga unbaa maarata or orday ama jirkaaga anfacay ama exercise sameeyey waxaad samaynaysaana wax hataa dad kale anfici kara ama gudbi kara ma aha marka qofkuna inuu muqaabil la-aan wax iska qaataahay waa nooc burcadnimo oo kale ah weeye marka in kubadda xagta ama waxaa lamidkaa lagu qaataa lacag xaaraan weeye waa lacag baatila waa inuu joojiyaa waa inuu xamaashaa oo lacag ee shaqo la yaqaano oo ummadda anfacaysa inuu qabto weeye dad waxaa jira marka intay shaqadii iskalaayiyiina ku qaadanaya kubad buu cayaaraa waana fikrad laga keenay gaalada gaaladuna waa dad aan yani maxaanku caqli sax ah ma laha mararka qaarkood sidii caruurtii oo kale bay u dhaqmaan waxaa maqlaysa nin cayaaryahana oo intaa soomaliyan baa lagu soo kiraystay ayaa lagu soo kiraystay waa lagu odhanayaa naadi buu ka cararay naadi kale ayaa gatay waaba yaaba anugu qof la gadanayo qarnigii koy koy labaatanaad baa la joogaa dadna waa la gadanhayaa xadaaradna waa la sheeganayaa warkaasu war socon kara maaha wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wa axsana allahu ilaykum su-aasha ku xigta wuxuu yihi qofka saa'ilka ahi sheikow sakada marka ay lacagta tahay in imisa ayaa ugu yar oo ay ka bilaabataa wabilahi
zakada waxaa laga baxsho lacagta ayaa kamid a waayigi hore lacag ma jirin waxaa jiray waxa loo yaqaano dahab iyo fida ayaa jiray lacagahan gadaal baa laga sameeyey marka markii lacagahan la sameeyey culamadu waxay yidhaaheen lacagtan waxaa lagu qiimeynayaa dahabka iyo fidada tii la heli karo marka maadaama dahabka uu badan yahay asaga ayaa xoogaa mundabit ah waxay yidhahdeen culamadu lacagtii goysa siddeetan iyo shan garaame siddeetan iyo shan garaame oo dahab ah lacagtii u dhiganta oo ama dollar ah ama shilin ah ama waxa lamidkaa ah ayaa boqolkiiba waxaa bixinaysaa waxaa loo yaqaano rubuc lcushri boqolkii u qaybi toban meelood tobankaas rubuceedaa bixinaysaa macnaa waxa weeyaan boqolkiiba laba iyo bar ayaa maaragtay bixinaysaa marka markii lacagta a haysataa masalan dollar a haysatid haddii lacagtaasi ay goyso siddeetan iyo shan garaame oo dahaba ay goyso oo markii sanad ka soo wareego ay intii tahay ama ay ka badatay waxaa bixinaysaa rubc alcushri wabillahi tawfiiq
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wuxuu yidhi saa-ilka ku xiga culimada waxaan weydiinayaa maxaa keenay tafaraaruqa ku dhacay saxwada dhexdeeda mase la dhihi karaa culimadu kaalinteedii way gabeen
bismi illah runtii hadda tafaraaruq iyo ikhtilaafka hadda shiikaa nooga sheekeynayay doctoorka ayaa nooga sheekeynayay inuu aan khilaaf yimaadaay dabeecadda bani aadamkana way keenaysaa waxyaalo kalena waa keeni karaa marka tafaraaruqa ka jira dadka dacwada wada runtii nooc madmuum ah waa jira nooc iska macquul ahna waa jira calaa kulli xaal tafaraaruqaasi maxaanku ora la isku dhacahayo ama la iska hor imaanayo ama maaragtay waxyaalo badan ay ka imaanayaan ma fiicna haddii xataa asal ahaan waxaa la isku haystaa aysan aysan badnayn ama aysan buurnayn in la buunbuuniyo oo tacasub la gaarsiiyahay kiid mamuumka ahaa ayuu soo gelayaa marka horta asal ahaan waa dhici karaa khilaafku oo dabeicadda basharkaa keenaysa laakiin nooca madmuumka ah waa in laga xoroobaa bani aadamka dadka dacwada wadaatooda bani aadam weeye naf iyo shaydaan baa la xiriira marka wixii naf iyo shaydaan ay keeneen in laga xoroobo weeyo mushkiladeeda la xaliyo oo loo soo noqdo khilaafka masmuuxa ah oo la ogol yahay oo saa'iqa ah oo tacasu-aantal ah oo la isku kaalmaysto wixii wanaaga wixii khalad ahna la iskaga naseexeeyo weeyaan culummadu dowrkooda ma gabeen waxay ila tahay ma gabin laakiin haddana culmo warkeeda yaaba dhegaysanaya waayahan dambe sibay maaragtay xaalku u noqday laakiin waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in bisayn la gaari doono oo culummaduna haddii xoogaa maaragtay uu jiro gaabis iyo insha allahu tacaala ay laba kaclayn doonaan dadka saxaabada laftooduna ay culamada dhegaysan doonaan wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wuxuu yidhi qofka warqadan soo qoray haddaan damco inaan dacwada saxwada dhexdeeda ah aan ka qayb qaato ma shaqayn karaa anigoo aan xarakana ku biirin
بسم الله سؤال في عنوة قفك مسلم كان ونهجسن وكفكرها إنه دعوة إيو وحوقف تدين تآد إيو في عنيا الله وبركة يلا كأخبره دعوة كلها واقبا كرتا كلها دين تأو شقين كرتا واحد باتانا ملها لكن واحد كفي عن هذا ضدك الميستة وواتي آياته أي وتعاونوا على البر والتقوى قارها وقت كان للجوغه قف كلها سوحوا قبا هياهي waxyaalo badan baa ka dhinaan kara ama ka hor imaan kara marka tacaawunka iyo iskaalmaysiga cilmi baa kaa maqnaan kara awood baa kaa maqnaan karta ra'yi baa kaa maqnaan kara marka waxaasna qofka walaalka ah ayaa ka heli kartaa marka haddii keliga aad shaqaysna waa fiican tahay lakin wax kasii fiican adoo dadka waalahaaga kaalmaysta iskaalmaysiga ilaahay uu amray subxaana watacaala wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wuxuu yidhi qofka warqadan soo qoray culimada waxaan ka codsanayaa inay inoo kala saaraan su-aashan qofkii qof walaalkiisa sixra taasoo ah si uu shaqo uga adeegsado sixir si uu dadka uga soo jeediyo xukunkiisu muxuu noqonayaa haddaan qofkaas ogaado se ma ka aargoosan karaa mahadsanidin
بسم الله سحرك وكبير من الكبائر دينتنا وانا قريبتي قف الساحر كأهنا سيدا علمضة الشيغان ما عرف حكم كيسو وإن لدلو ويان ودولة مسلم كو ايدشئو مسلمين تأي دافصة محايا وانين دلاء سيدا حكو دلاء يانا سقر صونا إنكار قبتوي أنا ما عرفت أن لضبدين كريم لكن نقاس وكاله in ummadda la dhaafiya dawladda islaamka ayaa xaq loogu leeyahay tan kale waxaa weeye ninka saaxirka ayaa waxa kale loo dilahayaa badanaa sixirku shirki iyo kufri ayuu wataa oo saaxirku badanaa shaydaan ayuu kaalmaystaa ama shaydaan buu maaragtay ilaahi subxaana watacaala ugu sharig yeelaa shaydaan buu caabudahayaa ma shaydaankaas uu caabudo uu amarkiisa qaato ayaa u samaynaya wuxuu rabo oo dadka usoo laynhaya oo dadka usoo maarata dhibaataynhaya shaydaankuna wax war kaa yeeli maayo ama wax ka maaragtay ninka ma adeecayo ilaa uu isagu faro u sameeyo walidaalika waxaa la yidhaahaa qur-aanka ayay ku qoraan kaadi ku qoraan ama maaragtay maxaanku ora meel xun bay dhigaan ama qur-aankay ku istaagaan baa la yidhaaha ilaa akhirihi marka ilaa qofkii uu gaaloobo oo shaydaanka uu isku dhiibo shaydaankii ma shaqaynayo marka walidaalika six saaxir kasta shirki iyo kufri ayaa baa ku jira qofka saaxirka marka xukunkiisu waa noocaas laakiin xukunka waxaa fulinaya dawladda islaamka weeye adiga ma aha hadday dhacdo marka qofki inuu sixday qof kale oo la ogaado hadee haddii dawladda islaamka iyo maamulka ayaa maaragtay ayaa lagu dacweyn karaa haddii la ogaado ka argoosiga see lagu argoosanaya in laftiisa la sixro ama sida la yidhaha sixir sixir baa kaa furfura oo kale taasi ma banaanaba maxaa yeelay laftaada ayaa saaxirkaa noqonaya lama ogola wuxuu mudan yahay ama qisaasta ah ama tacdiir kale ahna cidda muslimiinta maamulaysa ayaa ayaa ka fulinaysa marka adiga ninkaa saaxirkaa kacuudu bilis ilahi subxana watacaala ayaa laga magangalaa sixirka iyo saaxiriinta adkaarta akriso insha allahu tacaala ilahay baa kaa badbaadin doonaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum saa-ilka kale wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah culimada ilaahay ha barakeeyo cilmigooda ummaddana ha ku anfaco haddii nin xaaskiisa u gado dahab kadibna uu furo ma kala noqon karaa meher kase ma u qaadan kartaa mise waa waxay iyadu leedahay haddii uu dhinto se dhaxal ma soo gelayaa dahabkaasi mahadsanidin
bismillah runtii guurku maaragtay waa cilaaqo ka dhaxaysa labada qof loona baahan yahay inay ku salaysanto maaragtay sida ilaahay sheegay imsaakum bimacruuf aw tasriihum biixsaan dadku inay wanaag ku wada joogaan baa la rabaa hadday kala tegahayaan lafteedana in la isharaatiyo ama la islaado ma ahane ixsaan baa lagu kala tagaa ixsaankana waxaa ka mid a qofka oo si fiican loo furo oo nadiif ah oo aan maaragtay isqabsi lahayn qofkii uu jeclaayo oo maaragtay naaftiisa ay isku fiicnaayeen marada ii fur dahabka ii dhig saacadda ii siib waxaas wax raganimka wax raganimada maba ahaba tan kale waxa weeye hibada qofku hadduu wax hibeeyo oo qofkii uu siiyo hibadaasi waa kaa waa kaa dhacday waa kaa baxday qofkii asiisay ayaa yeel ayaa yeeshay nebigu sal alay slam waa nahiyey qofku wuxuu bixiyey inuu ka noqdo wuxuuna ku tusaaleeyey sidii yani a ma tagay oo matagiisa ku noqonaya waa sida xadiiskii bukhaari warinaya uu ahaa alcaa'idu fii hibatihi ka kalbin yaqi uma yacuudu fii qay'i qofka wuxuu bixiyey ku noqonayaa waa sidii ay ma tagay oo matagiisa cunahaya marka dee qofka muslimka inuu ay la mid noqdaahay wax fiican ma aha mana banaana in qofku wixii baxshay ku noqdo xadiiskaasa laga soo qaadanaya marka dahabkii aada bixisay qofkii la baxshay la siiyey baa iskale meherkiina gaar ayaa lagugu leeyahay soo hoosgeli maayo qofkii la siiyey baa iskale laxalna soo ugeli maayo qofkii la siiyo dahabka la siiyo dumarka ahayd ayaa iskale maxaanku oraa meherkeediina gaar ayay u leedahay dhaxalkiina ummadda kale la wadaagaysa wallahu aclam
axsan allahu ilaykum wbaaraka allahu fiikum wuxuu yidhi qofka ku-xiga salliga ay dadku qaybtiis sida wada jirkaa u qaybto ma banaan yahay
bismi llah nabiga sala allahu alayh wasalam oo lagu salliyaa waa cibaado bal yani cibaado fadli badan weeye oo qofki nabi al salam ku salliyaa hal mar waxaa la yidhi toban jeer buu ilaahay subxaana watacaala ku sallinaya bimacnaa unaxariisanaya maadaama cibaado yahana haddii cibaadada sidii loo samayn jiray in loo sameeyo baa laga maarmaan ah saxaabada nabi sal alay slam marki ilaahay uu amray in nabiga ay ku salliyaan ayagu carabna waa ahaayeen carabiga waa yaqaaneen ayagu kama samaysan waxay idhaaheen ya rasuul allah waxaana la amray oo ilaahay una amray inaan kugu sallinu ilaahay na amray marka waan naqaanaa sidaan kuu salaami jirnay laakin sida lagugu salinayaa waa sidee bay yidhaaheen marka saxaabada fi ayagu xataa carabiga kaa badsha ayaa waxay rabaan inay wax nadiifa qaataan oo aada u fiican nabi sal ly slam salaada loo yaqaano ama salliga loo yaqaano alibrahimiya ayuu yidhi maaragtay saa igu saliya waana salliga u fiican qofku si kale waa ku salin karaa laakin si kastoo loo sameeyaba ama ibrahimiye ku salli ama si kale usaliye waa in nidaamka la ilaashaa masalan salaada waa aragta qaar waa jahri salaada la tukan qaarna waa siri duhurkii waa siri casarkii waa siri
qofka saailka ahi nin ayaa surweelka jiiday ama hoos guntiga ama qamiiska markaan ku idhi kor u qaad oo sunnada gey wuxuu iigu jawaabay anigu kibir ulama jeedo
bismillah islaamkeena waa diin dhamaystiran wax kasta ayay marat ku baraysaa xataa labiskaaga waa lagaala talinaya nabiguna sal allau alay wasalam saxaabadiisa iyo isaguba waxaa caadadooda caadadooda ahayd in maradu ka sarrayso labada canqow wixii ka sarreeya ahaan jirin marka in marada la dhaafsiiyo labada anqol la dhaafsiiyo o dhulka la gaarsiiyaay horta maxaa laga helaya wax faa'iida ma laha waa wasakoobaysaa waa googo-aysaa ilaa akhirihi xataa socodkaa marka qaarkood waa ku jillaafaynaysaa marka qaarkood baa laga yaabaa marka waana shay xaaraan ah nabigana sal allahu alayhi wasalam inta jeeroo qof noocaas hadduu arko uu ka diiday u diiday lama tirin karo cumar radiallahu canhu isagoo sakaraad ah oo markii maaragtay la tooriyeeyey sakaraatmoodku uu hayo ayaa dadkii soo boqanaya wiil baa kamid ahaa xaragoonaya oo marada jiidaya wiilkii usoo galay wuu salaamay oo u bushaareeyey waa sabarsiiyey wiilkii marka wuu baxay isagoo sii baxay ayuu fiirshay cumar markaasuu arkay wiilkii marada jiidaya wuxuu yidhi iisoo noqo wiilow soo ceshay wiilki waa la soo ceshay wuxuu yihi wiilow yani marada kor u qaado waa sakaraat mot wey ninkaan dhiman raba wey wuxuu ka hadlayaa salaad iyo soon iyo zaka maaha waa marada wey wuxuu le marada irfac sawbaka fainahu irfac izaarak fainahu anqa lisawbika wa ardaa lirabbika bu yii wuxu saasaa kunala fiican bu yidhi ilahi subxana watala saas jecel yahay bu yihi marka cumar bani khadaab oo sakaraad oo dhiman haya waxa uu ka nahayiyey ninkaa wanaagsan oo u yimid oo soo ziyaartay uu ka naxiyeyey inay wax weyn yihiin waa dareemi kartaa dareemaysid marka waxa weeye haddii xataa aadan lahayn waa xaaraan ama aan lahayn waa waajib soo sunno nebi ma aha soo sunno saxaaba ma aha saxaabada ku xaragoobta mariyo jiidahaya lama sheegin marka iska dhaaf waajib iyo xaaraan waxaas weeye sunna nebi weye sala allahu alay waslam intaa waxaa kuu dheer markii axaadiista la fiirsho axaadiis waxay leedahay maa asfal kaxbayn fahu fi nnaar waxay ka hooseeyeen labada anqow naartay ku jiraan ayaa la yidhi labana kala saarin khuyala iyo hayr khuyalaha haddii marka labada anqow ka a ka hoos marisid oo adoo ula jeeda khuyalaha iyo kibir kaba sii daranba taa dembi kaleo ziyaadaha weeye laakiin qofka oo surweel tolanayo oo surweelkiisa inuu dheerayso ula jeeda oo dheeraysiga inuu fiican yahay xaraga yahay qurux yahay gaabsiguna xoogaa moodada iyo muuqaalku isku fiicnayn caqiide xun weeye waaba caqiide xunba haddii shay sunno ah uu kula fool xumaado ama uu kula noqdo shay xoogaa laga faano iimaankaaga dib ugu noqo marka waxa weeyaan waxaad tidhaahidba waa sunno nebi mar haddii sunna nebi sal allau alay wasalam ay kula fool xumaatana iimaankaagaaba khatar ku jira wallahu aclam
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum wuxuu yidhi qofka ku-xiga shiikho waxaa jira wiil aanu walaalanahay oo aan oo qaangaar ah haddana taariku salaad ah waxaanuna wada degannahay qol ninkaasi salaada arooriyo isagaa ii kiciya markaan u sheego inuu tukadana waa igu diidaa anigu maxaa igu waajiba isagana usoo ducayey wabillahi tawfiiq
bismillah waa ducaynayna allah soo hanuuniyo nin salaada ku kicinaya isagoo aan tukanaynin waxaan maqli jiray ma liibaano lagu liibaano ayaan maqli jiray runta qofka noocaas oo walaalkaaga ah haddee nasiixu kugu leeyahay nasiixu kugu leeyahay in wax loo sheego kugu leeyahay qof wax ka maqlayo in loo adeegsado kugu leeyahay laakiin maadaama aadan waalidkiisa ahayn wax gacan qaad ah ama wax kale kuma samayn kartid maadaama awaala tihiin guri kale aadan lahayn haddii ina mesha deganaatid waa ku khasban tahay oo qofka noocaas oo kale ah haddii masalan gurigii jaar ahaan lahaa oo kale waxaa lagu ohan laha ka guur baa lagu odhan lahaa laakiin maadaama guriga aad waa degan tihiin walaala tihiin guriga iska deganow laakiin isaga naseexada iyo maaragtay iyo iyo wacdiga iyo maaragtay iyo ixsaan falida iyo ciddii wax ka maqan lahayo oo loo keeno yani aad u fiican tahay hadda isaguna in walaalkiis uu salaad ukaxiyo isna uusan ukacaynin ama usan tukanaynin calamo fiican ma aha qofka meel baa laga haystaa ilaahi subxaana watacaala ha ka qaado culayska qalbigiisana allah u furo inuu tukado ilaahay caabudo billahi tawfiiq
baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum su-aasha ka xigta wuxuu yidhi qofka saa'ilka ahi salaada subax jamaacada ma tago waayo aabbahay oo shayb ah ayaan salaada u hagaajiyaa kadibna wuxuu yidhaahdaa halkaan iskaga tuko
bismillah waxaan u fahmay in waalidka shaybka uu leeyahay jamaacada ha aadin uu leeyahay xaq uma laha inuu yidhaaho jamaacada ha aadin maadaama asaga hadda uusan maaragtay uusan asagu baahi u qabin oo hadda asaga aan maaragta uusan nafka dhowr ahayn ama waxa lamida aysan ahayn oo qofkii uu ka maarmo asaga markii dee salaadiisii loo toosiyo oo wasadii loo soo shubo oo maaragtay loo khidmeeyo oo salaadiisi u toosan tahay asaga waa macduur baa laga yaaba ma aadi karo jamacada laga yaaba lakin waa in wiilkiisi uu aado muxuu ugu diidaya wax saxa ma aha qofku marka inuu salaada jamaacada aadaayo waa shay muhiim ah waa waajib sida raajixa ah waajib weeye cayni ah odaga shaybka aan hadda haddii asaga laga cafiyey inuu qofkan kala marto inuu qofkan kala marto asagan xaq uma laha haddii ilahay adiga ku cafiyey qofkan ilaahay xaq buu kuleeyahay waa in maaragtay aan maxaanku rahaa aan laga reebin taasna waalid lagu adeeci maayo maxaa yeele macsi wey waalidkana in lagu adeeca macsi lama ogola waatuu xadiidku ahaa laa taacata limakhluuqin macsiyat alkhaliq wallahu aclam
baaraka allahu fiikum axsana allahu ilaykum jazakum allahu khayran barnaamijkiina caawa intaas noogu dhaya insha allahu tacaala waynoo habeen dambe iyo muxaadaro mawduucan la xiriirta ilaa dalika alwaqti wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu